ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa maanta magaalada muqdisho ka daafuray hirgelinta siyaasadda qaran ee darajooyinka iyo mushaaraadka shaqaalaha rayidka ee dowladda munaasabadan lagu daafurayay qorshahan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiiro agaasimayaal iyo xubno ka socday ururada shaqaalaha rayidka xogayaha joogtada ah xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya kamaal daahir guutaali iyo guddoomiyaha guddiga qaranka ee shaqaalaha rayidka xasan abshirow ayaa si wadajir ah uga warbixiyey muhiimadda qorshahan oo barnaamijkii hadda sida laga sheekeeyey a b c d oo soomaaliya toddobaatamiyada laga sameeyey maantay aan ka gudbayno oon u gudbayno performance based contracting oo ah qofka iyo waxa uu galo iyo waxa uu gudo iyo shaqadii uu gudbinayo inay dowladda markaas heshiis kula gasho wixii ahaa anaga soomaaliya toddobaatamiyadii waa fahmi karta inta jaamacad ka baxday maanta e waxaa ah qofkii jaamacad ka soo baxay halkan waxaa jooga kollegiskayga wasiirada ha ahaadaan ama agaasimayaasha guud maalin kasta waxay la macaamilaan shaqaalo ay dhib ku qabaan sidii ay ama xaqiisa lagu sii lahaa ama lagu dalacsii lahaa ama kartida uu kusoo kordhinaya xafiiska ama hay-adda dowladda markaas uu shaqeeyo uu soo gudbi lahaa
qodobka ugu muhiimsan inay yareynayso cadaadiska siyaasadeed oo ay wajahayaan golaha wasiiradii madaxda kale marka ay noqoto xafiisyada ay joogaan in ay wax shaqaaleeyaan taasoo imaanaysa maadaama shaqadii dowladda aan loo tartamaynin in siyaasad ahaan wasiir walba oo mas-uul kasta oo lagu cadaadiyo inuu shaqaalo uu qoro taasoo dhibaato aydarka ah marka siyaasadda markay meel marto waxay meesha ka saari doontaa qodobadaas oo dhan kuwaa beddelkooda waxaan isleeyahay inay la heli doono qaab dhismeed sal leh oo waajibaad leh wasaarad walba hay-ad walba oo shaqaynaya qof walba oo shaqaalo oo waajibaadkiisa iyoiyo shuruucdiisa haysta shaqada dowladda oo ay noqoto tartan furan oo loo sameeyahay dhammaan muwaadiniinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare oo daafuray qorshahan ayaa tilmaamay in xukuumadda federaalk soomaaliya ay xoogga saartay ilaalinta xuquuqda shaqaalaha rayidka isagoo sheegay in qof aan imtixaan gelin aan shaqo loo qaado doonin markii tababarkaad dhammaysataan oo hawshaas ay dhammaato warqad baa la soo saaraa maalintaa laga dambeeyo qof soomaali ah oo aan imtixaan bosishon aan imtixaan loo gelin lama qaadan karo waxaa la farayaa dhammaan hay-adaha inay sidaas ogaadaan xiraan mashruucaas inay meeshaa ku xidhnaato waxaad ka raysan doontaan waxaad ka raysan doontaan dhibaato badan oo idin haysay haddaad wasiirro tihiin waxaad ka raysan doontaan dhibaato badan oo idin haysay haddaad technicalka tihiin haddaad siyaasi tahay ood xildhibaan tahay waad ka raysan doontaan markay kontonkii jawaanaya dhabarka kaa saarnaa shahaadooyinkiina qaato halkaasaa imtixaan lagu galayaa taga waxaa laga yaabaa inay adigu hal inaad siyaasadan cusub waxay ku salaysan tahay qiimeyn buuntatirsi ah oo gaaraysa kun dhibcood iyada oo lagu eegayo afarta tiir ee kale ah aqoon iyo khibrad mas-uuliyad iyo dadaal maskax iyo jir iyo duruufaha shaqada waxa ay sidoo kale dadejinaysaa siddeed heer oo darajo ah e ilaa iyo g nidaamkan wuxuu meesha ka saarayaa eexda wuxuuna xaqiijinayaa mushaar la jaan qaadi kara waxtarka qofka shaqaalaha ah